bismi illahi raxmaan raxiim marka hore magacaynu isweydiinana kuma aadan madoobe ummaddu taarikh bay leedahay nolol bay leedahay soomaaliya hadda ma dhalan ayaamahan xamar la wada jooge ee magacyada kale la kale leeyahay soomaaliya ma dhalan waxa weeye background soomaaliyeed oo ilaa lixdankii ilaa wixii ka horreeye jiray ayaa jiray marka anu waxaan ku bilaabaya oo kuma aadan madoobe taarikhdiisa aynu ka haynaa waatee aadan madoobe waa ninka loogu yeedho sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe maqalkiisa ummadda soomaaliyeed goortii ugu horreysay ama saxaafadda u galay waxay ahayd markuu ahaa qabqablaha qabiil ee qabiilanimada ku dagaalamaya markuu ahaa qabqablaha etoobiyaan samayska ah ee dhinaca xabashida laga soo abaabulo ee warlordka ah ee qoryaan loogu soo dhiibay ummadda soomaaliyeed qaar ka mida isagoo qabiil ahaan u dagaalamaya marka labaad islam xilligaas isbedelkiisu wuxuu ahaa taarikh ah inuu noqday qabqable digil iyo midhifle ciddii uu la socday qayb ka mid a haddana xabadda la dhacaya oo ummadiisa kala jebiyey waa raggii reer baydhabo beeraha ka gubaayey ummadda reer baydhabo isku dilaya jilibjilib iyo qabiilqabiil isugu dilayay waxaa nasiib wanaaga reer baydhabana inay xilliga aadan madoobe xabadda ridayey ee uu reer baydhabo dilayey ee saalix badbaadana uu nabadeyn u tegay baydhaba oo reer baydhabo iyo ummadda soomaaliyeedba ay xoogaal u yihiin saasaan horta baydhabo ku kalana marka xigta waa sheekh aadan madoobe taarikhdiisu waa shiikyada aynu naqaano xaaraanjideelayaasha ama kitaab gaablowga nooca loo yaqaano because hadduu kitaab weyn leeyahay ama islaamnimo aaminsan yahay qabqablo dagaal ma noqdeen oo qabiil soomaaliyeed ma laayeen hadduu kitaab ilaahay aaminsan yahay oo uu shiikh caadiya yahay etoobiyaan askari ummadda soomaaliyeed u dila muu noqdeen al-aanana waa nin u shaqeeyo dabadhilif u ah etoobiyaan intaa markaan ka gudbo kaas waa shiikh aadan madoobaha aynu ma garanaysaa macnaynayno marka xigta aan usoo noqday intuu baarlamaanka soomaaliyeed noqday waa raggii etoobiya ay samaysay waa raggii markii laisugu tegay imbagaati etoobiya xildhibaanada ka dhigtay waa ninkii etoobiya iyo dowlado shisheeye ay u doonayeen inuu noqdo guddoomiyaha baarlamaanka xilligii imbagaati la joogay waa ku guul daraystay taasina waxay keentay in la kala jebiyo baarlamaanka oo isaga kooxdiisa loo ay tagaan jawhar marka waxaan qiimeynayaa oo in yar idiga tusayaa mas-uuliyaddiisa intuu mas-uuliyad ahay mas-uulka waxaa lagu qiimeeyaa daacadnimadiisa waa lagu qiimeeyaa aqoontiisa waa lagu qiimeeyaa etigiska shaqada uu hayo sida uu dhowro ama karaamada xilka uu hayo sida uu dhowro waa lagu qiimeeya waxaa lagu qiimeeyaa mas-uulka marka ay xaalad cakiran ku timaado mas-uuliyaddiisa siduu u xaliyo lafteeda waa lagu qiimeeyaa ninkan odayga ah markaan xilliga guddoomiyo ku-sheegnimadii hore uu ahaa aan ku qiimeeyo waxaan ku qiimeynayaa arrimaha kan oo loo qiimeeyo qaabka maamulka marka hore wuxuu ahaa nin maamul xun oo aan maamulkiisu madax iyo mijiya kala lahayn maamulkiisu uu ku dhammaado keligii maamulkiisa lacageed ay tahay lacag hantida dawladda inuu jeebkiisa ku rugto soo jar aanay lahayn bangi aanay lahayn cid la sixeedo lahayn markhaati lahayn midlad lahayn waa nin maamul xun waa nin qaabka uu maamulay baarlamaanku wejina waxaad u maamulaysaa maamul ahaan iyo administration baad ku maamulaysaa wejina sharci baad ku maamulaysaa wejina siyaasad baad ku maamulaysaa saddexdaba wuxuu ahaa nin ka fara madow oo ka fara madhan buu ahaa maamul xumadaas ko waxa weeyaan tuugo waxa weeyaan waa nin dhacay lacago fara badan oo ummaddu leedahay ama hay-adaha ka soo dhaco oo heshiisa kula galo oo hay trism ama khiyaano qaran ha ku sameeyo oo ha ka laaluush qaato sida undb iyo hay-ado la mid ah shaqaalihiisa oo uu ka cuni jiray lacagaha undb lixdan kun buu bishii kasoo qaadan jiray baydhabo markaanu joognay lixdankaa kun hal shaqaalay hal askari shilinkamuu siin jirin wuxuu hadday shaqayn waayaan oo kuwa samaystayna ku shaqayn waayaan kixi loogu dhiibana uu ku shaqayn waayo ayaga iyo wuxoodaba waa laysla turaa awalba caqli dad oo aan soomaali ahayn ba ahayd oo xabashii qorqorata bay ahayd iyo dowladihii soomaaliya gumaysanayey ikhtiyaar uma lahayn soomaalidu inay sharci dhamaystiran oo ilaah diida hadday doonaan ay samaystaan ikhtiyaar uma lahayn oo maan meyda inay samaystaan ikhtiyaar umay lahayn shareeca islaamna looma ogolayn marka taas waxa weeyaan tii sharcigana weliga kuma arag waa ta hadda lagu haystaa oo isagoo meeshii qoraxdu ka dhacday weli soo taaganayna qoraxdeedii waa jirtaa iyo waa dharaar uu hayaa waa indha adaygaa waa leeyahay sharci darrada okay dabadhalifnimo adeega uu qabta wuxuu u badan yahay adeeg shisheeyuu badan yahay waa nin etoobiyaana waa nin qalbigiisu qalbi etoobiyaan yahay xabashi yahay waa nin aan soomaali ahayn waa nin etoobiyaanka weliba level hoose ka ah xidhiir iyo saaxiibtinimo la leh derajada uu halkan ka hayo iyo derajada etoobiya ugu adeega aad ba u kala hooseeyaan waxay ahayd levelkiisu guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaare iyo inuu la level noqdo waa nin dal ninkiisii labaad waxa weye ciidamada yaraa askarta ahayd gaashaanlayaasha iyo kabtanada iyo kuwaasuu uga wakiil yahay shawa iyo yamaan iyo inamadaas la gireeriyahay oo la shaqeeyaadoo hawshiisa qaabilsanoo riboortka siiyaadoo warbixinaha ay soo diraan u dhaqan geliyaa darka taasina waa shisheeyanimo qodobka saddexaad qiimayntiisa aan ku qiimaynaya waa fula aan maarayn karin marka ay ku timaado xaalad adag ama cakiran oo isagu weliba sabab u yahay waa fula aan maarayn karin guri madow oo gobolkii dhacay ayaad rafanaysahay iska daa sharci darrada iyo indha adayga soomaaliya maanta guddoomiye baarlamaanka uma taqaano